saaka waxaan eraboortka aadan cadda u joognaa inaan ka guddoono deeq daawo oo dhan afartan oo saaki uu noo keenay walaalkeen ambasador jamaaludiin ambasadoorka dowladda etoobiya u fadhiya soomaaliya waxaan ugu mahad celinaynaa ambasadoorka isagoo ku hadlaya dowladda magaciisa inuu noo keeno daawadan emerjensiga looga baahan yahay soomaaliya ee noo soo gurmado waa ku mahadsan yihiin dowladda etoobiya iyo shacabkeeda sida walaaltinimada ay noogu soo gudbisay daawooyinkan iyo weliba takhaatiir la socota oo nala joogi doonta intii loo baahan yahay ambasadoorka wuxuu noo sheegay in daawadan ay daba socoto diyaarad kale oo iyadana galabta imaan doonto oo soo kamidi doonto daawadaas cadadeeda guud ahaan waa sideetan daawada waxaa keentay diyaaradda etobian airlines oo ilaa iyo wakhti afartameeyo sano iyo ka badan aanan soo caga dhigin garoonka diyaaradaha waa u mahad celinaynaa waxaana leenahay walaal jira aada u mahadsan tihiin waa idinka guddoonnay ajar allah idinka siiya maanta waxaa ka soo degay garoonka aadan cadde diyaaraddan arkaysaan diyaaraddaasoo ka soo duushay magaalada adisaaba waa deeqdii u horraysay ee aan ugu deeqnay dowladda soomaaliyeed oo ah wakiil ka ahaa shacabka soomaaliyeed gaar ahaan dadkii ku waxyeelooway dhacdadii oktoobar ee dhagarqabayaasha ay ugu xadgudbeen shacabka soomaaliyeed dawadan waxay tahay waa hordhac qaybtii hore waaye qaybta labaadna waxay imaan doontaa galabteed insha allah hadduu leeraa qaybtan koowaad waxay ka kooban tahay waa afartan kun oo kiilo waaya waa u dhiganta afartan qaybta labaadna waa sidaa islamada iyadana waa afartan kun oo kiilo ama afartan guud ahaan waa siddeetan iyo dhakhaatiir la joogi doonto la shaqayn doonto dhakhaatiirta kale ee soomaaliyeed iyagana waan ku guddoonsiina marka waxay ka dhigan tahay guud ahaan waxay noqonaysaa siddeed kiilo arrintanna waxay ku timid mataqaantaa dadaalka labada dowladeed ee madaxda ay ay mataqaantaa ugu howlan yihiin in la isu soo dhaweeyo labada dal labada shacab waxa la wixii dhib ku ah shacabka Soomaaliya anaga dib ugu yeeyo wadan kalena oo walaalaheen xuduud dheer aan la wadaagno iyo iyo iyo shacabka ka sokow waa dadaal ku yimid xiriirka xiriirka dheer mataqaantaa laga soo shaqeynayo la soo dhisay in badan